galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa khamiis bisha sebtembar ay tahay labaiyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imaaneysa magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn sagaal askar australiyaana oo laga qaaday bilado hore loo siiyey kadib baaritaan la xiriira dembiyo dagaal qaramada midoobeyna waxay sheegeen inuu jiro la xisaabtan la-aan ku aadan shaqaalaha qaramada midoobey oo lagu dilo khaza ilaa sagaal askari oo australiyaan ah oo jagooyin sare ka hayay dagaalkii afghanistan ayaa laga qaaday bilado hore loo siiyey kadib baaritaan la xiriira dembiyo dagaal askarta arrintani saamaysay ayaa go-aanka lagula wadaagay warqado loo diray labaatan iyo afartii saacadood ee u dambeysay tallaabadan ayaan saameynayn baa la yidhi askarta sida tooska loogu soo oogay dembiyo la xiriira dembiyo dagaal xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in la xisaab la-aanta ka jirta dilalka shaqaalaha qaramada midoobay iyo gargaarka bini-aadamnimo kuwa ka shaqeeya ee khaza ay tahay mid gebi ahaanba aan la aqbali karin master guteres ayaa hadalkan jeediyey ka hor shirka sanadlaha ee madaxda adduunku ay ku yeelan doonaan golaha guud ee qaramada midoobay dabayaaqada bishan waxa uu sheegay in ku dhowaad saddex boqol oo shaqaalaha gargaarka bini-aadamnimo oo saddex meelood labo ay ahaayeen shaqaalaha qaramada midoobay lagu dilay khaza intii dagaalka uu ka socday baaritaan deg degana loo baahan yahay in arrintaasi lagu sameeyo dagaalka khaza ayaa bilowday markii xamaas ay weerar ku qaaday israa'iil ay ku dishay kun iyo laba boqol oo qof laba boqol iyo konton qofna ay afduub u qahaysteen maamulayaasha falastiin ayaa dhankooda sheegay in afartan iyo kow kun oo falastiiniyiina lagu dilay dagaalka wixii ka dambeeyey markii ciidamada israa'iil ay halkaasi weerar ku qaadeen booliska ayaa soo saaray digniin ay ku leeyihiin waxaanu diyaar u nahay inaanu wax ka qabanno dibadbaxyada muujinaya habdhaqanka rabshada wata ee ku sugan bandhig hubka lagu soo bandhigaya ee magaalada melbourne hadalka ayaa imanaya kadib markii dhacdooyin rabshooyina ay shalay ka dhaceen dibadbaxyadaasi bannaanka goobta shirkaasi uu ka dhacayo premierka victoria jacinta allen ayaa sheegtay in wixii shala dhacay aysan ahayn dibadbaxyo nabadeed ciidamada ruushka ayaa bilaabay weerar celis aada u xooggan oo ay ku qaadeen ciidamada ukrain ee galay galbeedka ruushka bishii lasoo dhaafay iyadoo la sheegay inay dib u qabsadeen qeybo ka mida dhulkii hore ukreiniyiintu ay u qabsadeen ukrain ayaa bishii augosta lixdeedii waxa ay qaaday weerarkii ugu weynaa oo ay gudaha ruushka ugu gasho wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka iyagoo dhex jiiray xadka ay la leeyihiin gobolka kurski ee ruushku leeyahay golaha amniga ee qaramada midoobeyna waxa uu soo saaray qaraar hordhaca oo lagu ballaarinaya cunaqabataynta saaran suudaan ilaa sebtembar cunaqabataynta ayaa waxaa ka mid a in la xanibo lacagaha markaasi madaxda maamulka iyo mamnuucid safarro sidoo kale xanibaado dhanka hubka oo la saaro dalkaasi ilaa labayo tobanka bisha sebtembar labada kun iyo labaatan iyo shanta wakiilka suudan ayaa sheegay inay jiraan caddaymo aan la inkiri karin oo ah in dembiyo dagaali ay ka dhaceen dalkaasi kuwaas oo laga fuliyey gobolka daafuur saadaasha hawada magaalada melbourne waa roobab iyo shan iyo toban sidnina waa roobab marka dambe dabayl isu bedelaysa iyo sagaal iyo toban halka australian dollar waxaa lagu sarifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah